galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha disembar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee saddex iyo sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka mitirban idaacaddeenna galabnimo waxaa idin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
saaka cabaalihii laba saac iyo bar yaan ka wareernay degmada ceelwaaqo oo ciidamada dawladda soomaaliya tfkda gacanta ay ku hayaan inuu dhowr xubeen bariyo degmada ceelwaaqo meel ka mid ah isla markaas macuulka asaga ataag baan ku qaadnay oo fikriyo iyo xokayntiisaba gacanta ay ku dhignay gacanteedana si biica ay u jirta hadda
taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gobolka gedo jenaraal cabbaas ibraahim guray oo sheegay inay qabteen mid ka mida saraakiisha al-shabaab ee sida weyn loo raadinayay waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in magaalada ceel waaq lagu qabtay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ururka al-shabaab sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa zakariya ismaaciil xirsi waxaana uu ka mid ahaa saraakiisha ururka al-shabaab ee lacagta abaalmarinta ah madaxooda la kordhigay taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gedo jenaraal cabbaas ibraahim gurey ayaa v o a u sheegay in ay saaka ka war heleen guri uu ku dhuumanayay sakariye ismaaciil kadibna ay weerar ku qaadeen halkaasina ay ku soo qabteen isaga iyo xoghayntiisii jenaraal cabbaas waxa uu sheegay inaanu zakariya muujin wax diidmo ah markii lasoo qabanayay zakariya ismaaciil oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in uu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab balse uu ururka ka tegay sideed iyo toban bilood ka hor waxa uu beeniyey inuu marna soo qabtay madaxa sirdoonka ee ururka al-shabaab waxaase uu sheegay in uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay madaxa wilaayaadka gobolada iyo mid ka mid ah taliyayaasha ciidanka al-shabaab
ciidamada militariga ee bakistan ayaa jidgooye oo u sameeyey koox maleeshiyaad ah oo mayalka adag ka mid a weerarkaasi ayaa waxa uu ku dhintay lix iyo toban ka mid a maleeshiyaadka waxaana lagu dhaawacay labaatan ka mid a sida ciidamadu ay sheegeen weerarkan jidgooyada ah ayaa ka dhacay meel u dhow xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan war-saxaafadeed kooban oo ay maanta soo saareen ciidamada bakistan ayay ku sheegeen in weerarkan xalay dhacay oo ay ku dhaawacmeen afar askari dhinaca kalena saraakiisha bakistan ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee maraykanku ay dileen toddoba ka mid a maleeshiyaadka mayalka adag ee ku sugan waqooyiga gobolka wasiiristan
ciidanka booliska ee dalka azerbaijan ayaa weerar ku qaaday idaacad dowladda maraykanku maalgeliso oo lagu magacaabo radio free yurub shalay oo jimco ahayd waxayna ciidamadu xidheen xafiiska iyaga oo saxafiyiintii ku sugnaana ku amray inay shaqada joojiyaan madaxa idaacaddan ayaa ugu yeedhay weerarkan ciidanku ku qaadeen xarunta idaacaddan inay tahay faragelin qaawan oo liddi ku ah ballanqaad kasta oo caalami ah iyo wax kasta oo ay dowladdu sheegtay inay oofinayso ama ilaalinayso madaxa idaacadda radio free yurub ayaa u sheegay v o a in saraakiil ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ay qaateen waraaqihii xafiiska islamarkaana su-aalo weydiiyeen qaar ka mida shaqaalaha xafiiska xale oo jimco ahayd
dowladda ukrein ayaa lagu wareejiyey maxaabiis ay xidheen kooxaha goonigoosatada ah ee taageerada ka hela ruushka tallaabadan ayaa qayb ka ah maxaabiis boqolaal gaadhaysa oo ay labada dhinac isweydaarsanayeen xafiiska madaxweynaha ukrein ayaa sheegay in dowladda ukrein ay wareejisay laba boqol iyo labaiyo labaatan maxbuus oo ka tirsanaa maleeshiyaadka goonigoosatada ah waxaa kaloo sheegay in maleeshiyaadku ay soo dhiibeen boqol iyo lix iyo afartan maxbuus oo ka tirsanaa askarta ukrein oo ay halkaasi ku haysteen
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington sidii aad warkaba ku maqlayseen saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobolka gedo ayaa sheegay inay qabteen mid ka mid ah saraakiisha ugu sarraysay ururka al-shabaab oo lagu magacaabo zakariya ismaaciil xirsi haddaba qabashadan sida ay u dhacday ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gedo genaraal cabaas ibraahim gurey
taas waxaan kaaga sheegi karaa saaka cabaalihii laba saac iyo bar yaan ka wareernay degmada aalwaaqo oo ciidamada dowladda soomaaliya c f g da gacanta ay ku hayaan inuu dhowr habeen bariyo degmada aalwaaqo meel kamid ah isla markaasna dhulka asaga ataag baan ku qaadnay fikriyo iyo xokeyntiisaba gacanta ay ku dhignay gacanteedana si buuxa ugu jirta hadda waa gartay marka sideed ku hesheen warka ah bal ii sheeg siday wax u dhaceen warka aada hesheen goorta aada hesheen iyo meeshaad ku aadeen
waktigii imaaday waktigii ka dambeeyey ba rag badan baa anagu noo shaqeynay oo diracad ah shacabkaa shaqeeyo ciidankaa shaqeeyo waxay noo sheegeen in dad maxaa kuraa al-shabaab looga shakiyey ama ah guryo meesha tan degmada aalwaaqa kamid ah lagu arkay sidaas awgeed aan ka shekinay meesha iyan operation baanu ku qaadnay maxaa kula awood ciidan ah sakiye iyo xoghayntiisa oo ku qabanay waxu meel halbasta ood ka sitay waa gartay marka muxuu qabanayay markaad ugu tegteen meesha muxuu idinku yidhi
isla markii da waad garanaysaa oo meel awood uu ciidan ku galay waad garanaysaa fikriye markii gacanta lagu dhaway maxaa kula isheeg warbala iswaraysanuu yiri sidaas awgeed operashonkaas ana ku dhex jiray war mas-uulkiina u jooga ha lagu sameeyey sidaa loogu keenay dabeedna wuxuu noqday sakariya waa gartay marka seed ku xaqiijiseen magaciisoo buuxa ma idiin sheegay magaciisa buuxo waa naqaanaa sakariya waa nin soomaali ah waa raggii ugu weynaado al-shabaab maxaa ku dhadaa saraakiisheeda ka mid ahaa waa raggii lacagta ay dul saarneed oo la dul saaray weeyaan sakariya dad yaqaanana waa jiray dad magaciisa yaqaanana waa jiray dad kafool kafool u yaqaanayna waa jiray laakiin si buuxda hadda gacanteeda ugu jiraa isagoo caafimaad qaba xabadda ina ku dhex waa gartay adigu hore miyaad u taqaanay hadda ma aragtay
wallaahi magaca ma ogi anu hore maana aqoonin laakiinse isaga ayaa wuxuu ugu yiri hal bar baan is aragnay laakiinse hadda anuga sakari ahaan umaan la soo qabteen laakiin saas inba ku wejigisa aan aan hub aan aan maxaa kale xaqiijin karo waa gartay muxuu idiin sheegay marka uu deegaanka u yimid
wuxuu noo sheegay in uu maxaa ku radaa ii sheegay al-shabaabna uu ka tirsanaani jiray ayna colloodeen ninkii dhintay oo degana ahaa sida la ogyahay buu iceegsan jiray duubka kan aan ku jiray oo aan ka baxsaday xageyga aan aga baxsaday sidaas awgeed waxaan gooda haliigeeda maxaa ku radaa ii sheeg wax xiriir ah oo dowladda soomaaliyeed raadkeeda ayaan goodahayay dabeedna anoo waxba aan helin oo aaggaan mas-uuliyiinta xukunta oo soomaaliya aan maxaa kula aan la helin dowladda aan xiriir ka samaysanin yaa gacanta lagu dhaway dooda subaxaan
waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa isagu ma wuxuu idiin sheegay marka inuu degaanka u yimid inuu isdhiibo mise howlo kale u socday
wallaahi awood hadda waxa weya inaan laftigiisa kugu dhiibo ayaa awood u leehay oo aada waraysato oo afkiisa aad ku waraysato hataa hadda awood baan uleehay isaga oo maxaa kula isheeg waxay hubka osutayna laga qaado documentin documentigiisina laga hayo inaan kuu dhiibo hadda waa heli karaa oo laftigeeda oo waraysato laakiinse xiriirkeeda hal nin oo dawladda ka mid a maxaa kulahdaa isheeg siduu noo sheegay baa xiriir la lahaa buri xiriirkaas aan la waday sidaas awgeed xiriirkaas ahaa ama xiriirada maxaa kulahaa goobahan hadda lagu qabtay anoo gaarin baa gacanta lagu dhaway buu leeyahay
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gedo genaraal cabaas ibraahim gure haaruuno hadalka ugu dambeeyey ee taliyaha waxaa ku jirtay inuu yidhi wiila joogaa zakariya oo waan kugu dhiibi karaa marka ma la hadashay waan la hadlay wuu ii dhiibay zakariya ismaaciil xirse waan la hadlay marka hore wuxuu ii xaqiijiyey magaciisa sidaad la socotaanba websaytyada siiba websiteka dowladda maraykanka waxaa ku jirtay magaciisu inuu ahaa zakariye ismaaciil axmed xirsi marka magacaa ayaan ka saxayey wuxuu ii sheegay axmeddu inaysan ku jirin oo magaciisa saxda yahay zakariya ismaaciil xirsi wuxuu ii sheegay inuu ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab saraakiisha al-shabaabna ka mid ahaa wararka ku jiray hadda ka hor la wariyey waxaa ka mid ahaa inuu ahaa madaxa sirdoonka al-shabaab arrintaas ayaan weydiiyey wuxuu ii sheegay inaysan arrintaas waxba ka jirin oo ay been tahay waxaan weydiiyey jagooyinka uu ka soo qabtay ururka al-shabaab wuxuu ii sheegay inuu hadda ka hor soo qabtay madaxa wilaayooyinka waxaa kaloo ii sheegay inuu soo qabtay jooyin kala duwan oo ay ku jirtay maxaan ku idhahdaa mid kamid a taliyayaasha ciidanka al-shabaab waxa uu ii sheegay inuu ururka ka tegay sideed iyo toban bilood ka hor hal san iyo badh ka bacdi markii khilaaf uu soo dhexgalay isaga iyo mas-uuliyiinta kale ururka waxaa kaloon weydiiyey hadda ka hor inuu dowladda la soo xiriiray wuxuu halkaa markuu waraysigu marayo wuxuu sheegay maaragtay inuusan maaragtay waraysi xilligan uusan bixin karin mar kale aan ka ballami karo oon ka waraysan karo waayihiisa iyo maaragtay xaaladiisa halka halkan su-aalkaa weydiye ma weydiisay marka sida loo soo qabtay ama meesha ku sugnaa xilligaa isagu m- arrintaa ma weydiisay wuu ii sheegay waxuu ii sheegay inuu guri ku sugnaa isaga iyo maaragtay nin kale do- ciidamada dowladdu halkaa ugu yimaadeen een, maxaan ku idhahdaa haddana uu iyaga la joogo nin wuxuu ahaa dee sida aad dareemi karto ciidamada dowlad la joogay oo xilligaas aan la hadlayay gacantooda ku jira oo maxbuus ahaa mana doonayn inuu wax badan uu sheego marka wuxuu codsaday mar kale inaan maaragtay marka wuxuu ku sugnaa eh, gobolka gedo intaan eh, xilka halkaasu markaa ku sugnaa xilligeedaad la hadashay waqtigii gacanta lagu dhigay markii gacanta lagu dhigayay dabcan wuxuu joogay magaalada ceelwaaq saakana waxaa lagu qabtay sida uu inoo sheegay taliyuhu magaalada ceelwaaq kadib markii ay ka war heleen inay guri maaragtay uu ku jiray halkaas Eh, sida uu taliyuhu sheegayeyna wuxuu u sheegay sakariya inuu xiriir la lahaa qof ka mida dowladda inkastoo uusan sheegin qofkaasi ku ahaa iyo xiriirkaasi intuu gaarsiisnaa iyo in hadda ka hor xiriir dowladda dhex maraya in kale waan waan ogaan doonaa aad buu mahadsan yahay haarun macruuf ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka kula hadlay zakariya ismaaciil xirsi markii ay ciidamada dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigeen waxaana ka horreeyey taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gedo genaraal cabaas ibraahim gurey halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
odayaasha iyo nabadoonnada gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda deegaanka saxo oo ay isku hayaan beelo iska soo horjeeda dad badanna ay ku dhinteen waryahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray beledweyne duubabka dhaqanka iyo odayaasha gobolka mudug ayaa baaq nabadeed waxa ay ka soo saareen colaadda ka jirta gobolka gaar ahaan deegaanka saaxo ugaasada iyo salaadiinta labada beelood ee jifooyinkoodu ay dagaalamayaan ayaa midba dhankiisa waxa uu shaaciyey inuu dhigayo gogol nabadeed oo colaadda lagu soo afjarayo waxaan ahay suldaan cabdi geelle jaabac cabdille gorod waxaan ku suganahay magaalada gaalkacyo gobollada tan dhexe dagaalada ka socda khaasatan meesha la yidhaahdo saaxo iyo ereeyadeeda oo ay ku dagaalamayaan dad wada dhashay oo isku isir ka soo jeeda oo la yaqaano waa haddii ilaahay ku idmahayo beesha weerdhaceed iyo beesha sacad khaasatan nimo reer jalaf la yidhaahdo labaduba dadkaygii weeye waxaa islaynahaya oo isku jabay oo ku baaba'ay waa dadkaygii anugu waxaan ku noolahay waddanka kanada waxaanan halkaan u imid barnaamij aan xallinay oo khilaafaad ahaa oo ka dhexeeyey haddii ilaa dadka ka dhexeeyey barnaamijkaasoo aan u bixinnay mideeye oo aan ku midaynaynay ummadda soomaaliyeed oo hadda colaaduhu ay ka taagan yihiin oo gogol nabadeed baa fidnameye laysugu yimaado gogoshaasi way fidsan tahay mada la laabahayo ilaa lagu heshiiyo oo halkaas ay ka dhacdo walaalnimo iyo nolol looga soo celiyo dadka intaas ayaa waxaan doonayaa inaan u diro dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan in nalo- nala kala qayb qaataan codsanaynaa dadka dariskaaan ka codsanaynaa ugaas axmed barre cali taakooy ayaa ku baaqay in xabadda lagu bedelo nabad iyo wadahadal si looga baaqsado dadka micno la-aanta ku dhimanaya waxaan kaloo baaq walaalnimo ama islaamnimo aan u diraynaa degmada saaxood dagaalkaas ka dhacay in la joojiyo xabaddiisa loona bedelo wadahadal iyo heshiis ciidamadana la kala qaado iyo xabad joojin iyo wadahadal iyo heshiis intaasaannu ku baaqaynaa nabadoon jaamac maxamed xalan ayaa ka codsaday inta samaha jecel iyo guud ahaan soomaalida inay gacan ka geystaan qaboojinta dabka holcaya waxaan ku baaqahayaa baaq nabdeed baaq muslin baaq baqatin ilaahay ku jiro waxaan leenahay haddii ilaahay idinkeeda leeyahay walaalayaalow walaalayaalow waxaan ku baaqahayaa dadka soomaaliyeed iyo dadka nabadda jecel iyo dadka tasliixa jecel waxaan ugu baaqahayaa dhibka halkaa ka jira iyo dhimashada haddii ilaahay idinkeeda leeyahay foolxumada ah oo wax dadkaasi uu isugu dhimanhayaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay ayan jirinin uu shaydaan wuxuu ku hogaaminahaya ay tahay waxaan codsanaynaa in la soo dhex galo dadka ayagana waxaan ugu baaqahayaa dadka dagaalamahaya oo xabadda isku ridahaya war ilaahay ka baqa waxaa soo haray gobol baan ku baaqaynaa nabdeed annagaa dhigayna ummaddaan ugu yeeraynaa meeshii dhiga la yidhaahdaan dhigaynaa taasna waxaan ugu baaqaynaa haddii lainka dadka soomaaliyeed labadii bilood ee ugu dambeeyey in ka badan ilaa lixdan qof ayaa lagu dilay dagaal beeleedyo si kale gooni gooni ah uga dhacay deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana jira dad samaha jecel oo u taagan in xal iyo is-afgarad lagu dhammeeyo khilaafka ka jira gobolka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure ayaa inoo soo jeedinaya qodobo kalena way ka dambayn doonaan dabcan
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan heeso ibraahim maxaan dhaa maxaa ka tirqaya irahdaa dadku maxay jecel yihiin ay ka tirqaan malab miyaa ka tirqaya maxaa irahdaa heeso isla da'aya inaad dhahdo heeso isla da'ay oo isku dhuuqa waa tahay warqadda ugu horraysa haddaan soo qabto waxa ay ka timid filsan cabdulaahi ismaaciil iyo saygeeda maxamed cabdi sandheere waa tahay xaafaddii baa la soo galay suldaan cabdi cawaale hure iyo cismaan aw aadan baxnaan iyo xaaskiisa cabdiqani xiriir ismaaciil iyo xaaskiisa saynab cawaale jamaal maxamed xudur iyo cabdiraxmaan markaan arko maxaaji mise waa xasan xaajigaan u badiyo cabdiraxmaan xaaji ibraahim cabdisalaan ismaaciil cilmi fawsi ismaaciil cilmi cabdikariin cismaan xaashi wadacad iyo sidoo kale maliinle yuusuf iyo faysal cabdi waqooyi iyo xaaskiisa maxamed faarax cumar sucaad maxamuud gaaxnuug iyo saygeeda weli faanoole fare kama qodna baa la yidhi nimco xasan ismaaciil iyo saygeeda faadumo maxamed cali amel suleymaan cabaade iyo yuusuf maxamed cawl saade ciise food cabdiraxmaan sheekh xuseen hodan cabdulqaadir iyo saygeeda iyo faadumo maxamuud gunti xamash baa la yidhi dhammaan dadkani waxa ay hambalyo u dirayaan waa cabdiraxmaan cabdi cismaan caana qaybshe iyo canab cismaan axmed oo meherkoodu ka dhacay jimcihii lixiyo labaatankii bishan disembar waa shalay uun magaalada hargeysa gaar ahaan hotel imperial ducada waxaa la yidhi waa dhinaciina cashicuud iyo ibraahim daandure waa tahay caana qaybshe maxaad ugu duceyn lahayd ibraahimow guurkiina guur kheyr qaba gurigiinana guri naga ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya midda xigta dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cadal khaliif wehliye iyo dhammaan reer khaliif wehliye iyo axmed daahir cabdi iyo xaaskiisa iyo fatxi yuusuf cabdi iyo odageeda iyo caruurtooda iyo xaawo faalax xasan iyo caruurteeda faarax xasan cabdi iyo caruurtiisa iyo qaali faarax xasan iyo firdowsa cabdulaahi faarax caruurteeda iyo odageeda iyo hudoon daahir cabdi caruurteeda iyo odageeda iyo aamino faarax xasan caruurteeda iyo saygeeda iyo aadan xasan cabdi iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen cabdi xasan cabdi caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo axmed yuusuf cabdi jowhar iyo cali khaliif weliye iyo caruurtiisa iyo xaawo khaliif weliye iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo wadamada britain norway sweden iyo kenya waxay jecel yihiin tahaniyad inay hawada u marayaan iyo heestanba waxay yidhaahdeen nuur faarax xasan iyo xakiimo cabdifataax xuseen oo iyagu ku aqalgalay gothenburg dalka sweden waxaana ay leeyihiin isku ara ubad kheyr qabana eebbaheeda kala siiyo aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim oo bal heesta ugu horreysa dhoofnooli kulante hadhantaalin caashaqa dhaqsay igu soo noqo soo noqo
allah allah waad la heshay muxuu yidhi gaadiidkana midaan dhicin oon dheeliyeynin sii raac oo dhaqso meel waliba u taga talo kaasi waa kee haye shimbir buu ka wadaa
gaadiidaan dhicin oon dheeliyeynin oo meel waliba dhaqso u taga haye malmal baan dhitaysanna u yidhi
waa dadkii macaanaa waa labada fanaan xaliimo khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde ballinaan ku dhirado ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
dhigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho dhigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dhexdegay ma guure waxaan dhuuni ka cunaa dandanaan si keliye ay dhexdegay ma guure waxaan dhuuni ka cunaa dandanaan si keliye hadhantaalin cashaqa daqsa waa aanu soo noqon soo noqon
dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo balaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhaweeye ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhaweeye gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin dheeliyayni siira dhaqsa meel walbow taga dheeliyayni siira dhaqsa meel walbow taga dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
jacayl aan dhammaanayn jacaylaani dhaafayn ruuxiyo wadnaha galay jacayl aan dhammaanayn jacaylaani dhaafayn ruuxiyo wadnaha galay jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhibaya dabeed u dhafinaya jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhibaya dabeed u dhafinaya waan soo dhiibi doonaha waan soo dhiibi doonaha dhambaal iyo waraaqan dhii ku soo qoraye dhambaal iyo waraaqan yaa salaam codadkii macaanaa ee xaliimo khaliif mogool iyo fanaanka maxamed axmed kuluc iyo heestii dhoof intaas ayaan kaga gudbaynaa ibraahim halkaasi eesh calaa hees baan maqli jiray markaan idaacadaha dhegeysan jiray eesh calaa hees eesh calaa hees waa tii bay maanta taagantahay soo maa kuwa soo socdaa ka daran waa tahay waa tahay wuu soo dhadhowaan karaan aan soo qabto warqadan waxay ka timid cumar shaafi iyo mustafa siciid salaad iyo axmed siciid salaad iyo ayaan salaad faarax iyo maxamuud salaad faarax iyo xasan salaad faarax iyo jaamac salaad faarax siciid sala waa siciid salaad faarax iyo hooyo madiino cismaan nuur iyo adeer maxamed faarax waxay kala joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa baa la yiri waxaanay halkan hambaliyo aroos wacan uga dirayaan baa la yidhi boqorka iyo boqoradda cabdicasiis salaad faarax iyo khatra jaamac siciid oo meherkoodu ka dhacay waxaa la yidhi waddanka britain gaar ahaan magaalada london laba iyo labaatankii bishan waxa ay leeyihiin oo bishan disembar ee sanadkan hadda sii dhammaanaya laba kun afar iyo tobanka waxaan leenaha bay yidhahdeen guurkiina guur khayr gurigiinana gurinagi guulow ka yeel aamiin intaan ku daraya dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe jaamac cawad ducaale iyo hooyo khadra maxamuud warsame iyo maxamed jaamac cawad iyo xaaskiisa iyo siciid jaamac cawad iyo xaaskiisa iyo cabdirashiid jaamac cawad iyo jamaal jaamac cawad iyo cabduqaadir jaamac cawad iyo zahre jaamac cawad iyo caruurteeda iyo ugu dambaysta waxay yidhahdeen ayaan jaamac cawad waxaa dhammaantood ay joogaan somalilan waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo iyo ducaba ay u diraan cabdiraxmaan axmed aadan iyo waxay yidhaahdeen asia jaamac cawad oo iyagu gabar ugu dhalatay tobankii bishan december waxay yidhahdeen gargaar hosbitaal ee magaalada hargeysa gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen mustaqiim waxaana leeyihiin ilaahay ha ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed ba anfacada aamin ayaan lena aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid aabe yuusuf cabdi yalax iyo hooye khadiijo carab iyo aabe cumar maxamed xaaji iyo caruurtiisa cabdiraxmaan yuusuf isra yuusuf farxiyo yuusuf iyo nimo cumar iyo xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi iyo marwe faadumo cali tooxow iyo sidoo kale baa la yidhi cabdiraxmaan colow iyo xuseen macalin iyo xaaskiisa iyo maxamuud maxamed barrow iyo xaaskiisa iyo rofesor caalim iyo asxaab kaloo fara badan waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ah uga dirayaan arooska bay yidhaahdeen samatar yuusuf cabdi yalax iyo rooda cumar maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya koob iyo labaatankii bishan disembar waxay leeyihiin guurkiina guur khayr leh allaha ka dhigo annaguna waxaanu leenahay aamiin aamin caasha noo soo qabo heesta kale ee noo xigta ibraahimow bal middan ku tuurtan xigta anigu bal aan ku nasiibsaday waa codkii macaana ee fanaanka cabdihane iyo heestii cudun sideedaba cuddooney casarkan isbaraniyo caawadana joogaba sideedaba cuddooney casarkan isbaraniyo caawadana joogaba caqligaad cajariso waxaa tahay cir hooriyo ubax caynboocayo cidhifyada hareera caqeeday ka hayso xarfigiisa udugana naftu aye ay ku ciileen caqligaad cajariso waxaa tahay cir hooriyo ubax caynboocayo cidhifyada hareera caqeeday ka hayso xarfigiisa udugana naftu aye ay ku haddan ceeri gaabiyo ama caabud waqtago xidigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro calafkuna adohe waana cadilmadee عاد المهدي kugu cadeeyeen alla ku caloolsami rabbi ceed ka dhowr oo ciil kuma bado adigaa ku cano sinaan caabi jecelo cidiyada jaartaay sharaf kugu cadeeyeen anna ku caloolsamey rabbi ceebta ka dhowr oo ila kuma bado haddan ceeri gabiyo ama caabud waqtago cindigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro calafkuna aduu hel waana cadin hadii عادل ما فيه حتى العرق بيه أما عابد وقتقه عندي قيقكم ما تيره عقلي كما جارو على فكونا أضوغ لي وانا عد المهدي عد المهدي هدان عيني قابيو
codkii macaanaa ee cabdihane iyo heestii cudun haddaan intaas ka gudubnaa caashoo dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa maadaha soo qabto masaanig mid baabaan gacanta ku hayaa mid kale intaad raaraadin lahayd ibraahimna waxa ay ka timid hooyo maryana cabdi cali iyo xuseen axmed aadan iyo xaaskiisa iyo maxamuud axmed aadan iyo xaaskiisa khatre axmed aadan iyo caruurteeda iyo khadan axmed aadan iyo caruurteeda iyo raxmaah cumar oomaar iyo ugbaad xuseen axmed iyo shukri ismaaciil jaamac iyo bashiir maxamed xasan waxay yidhahdeen dhammaanteen waxaan joognaa gudaha somalilan waxaanan hambalyo iyo duco aan lasoo koobi karin hawada u marinayna cabdiraxmaan axmed aadan iyo eshiya jaamac cawad oo ay gabar igu dhalatay tobankii bishan disembar ee sanadkan laba kun afariyo tobanka gaar ahaan cisbitaalka baa la yiri magaalada hargeysa waxaa loo bixiyey gabadhaasi mustaqiin waxaana leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo malko nuur qalinle iyo waxay yidhaahdeen abti xasan nuur qalinle iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo abti maal nuur qalinle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cali nuur qalinle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen abti cumar nuur qalinle iyo abti ibraahim nuur qalinle iyo habaryaro xaawo nuur qalinle iyo odageeda iyo caruurtooda iyo xaliimo yuusuf cabdulaahi iyo faadumo yuusuf cabdulaahi iyo khadan maxamuud axmed waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestanba ay hawada u marayaan cabdikhaalid maxamed xuseen iyo waxay yidhahdeen faa'iise muuse ismaaciil oo aruuskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin guurkiina guur kheyr qaba inuu noqdo ayaan eebada kaga baryaynaa oo aad kala heshaan owlaad kheyr qabta aamiin hooyo sacdiyo nuur xirsi iyo hooyo faadumo aadan jaamac abti jamaal jaamac muuse iyo cabdulaahi nuur xirsi iyo ayaan maxamed ciise iyo khatra maxamuud ciise iyo odageeda maxamed khaliif warsame injineer maxamed maxamuud ciise iyo ditores baa layidhi waa faadumo cabdulaahi nuur iyo sacdiyo cabdulaahi nuur iyo axmed maxamed ciise hibe cabdulaahi nuur iyo cali cabdulaahi nuur iyo deeqa maxamuud ciise iyagu dambayntii ciise maxamuud ciise waxaan dhammaantiin bay yidhahdeen inagoo isku duuban aan hambalyo u diraynaa jaamac aadan maxamed iyo amaal maxamuud ciise oo ay gabar igu dhalatay dalka maraykanka gaar ahaan magaalada denver taariikhdu markay ahayd waa shantii waaba horantii bishan disembar ee sanadkan gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen sacdiya jaamac aadan waxaan leenahay bay yidhahdeen sacdiya yarey soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax u tartaan dhinacii heesaan ku noqonaynaa caasho haye waxaan soo qabanayaa heesta halkudhegeedu yahay waan kugu xamdiyayaa wow waa hees hadda waa hees hees dhaafta ibraahinow
haye waa hees hees dhaafta markaan idhaahdo horta iga qabo marka ugu horreysa fanaanadda waa hibo hebo maxamed waa hibo maxamed hebo nuur haye waxaa ku lamaan fanaankii cabdi maxamed amiin aamiin yaa salaam haye waa kugu xamdinayaa marka hees bay ku bannaantahay la dhegeyso
digtii haweenkeen xamranay timaaye xisaabi ilaahay dhabanada waxajaay xidigtii haweenkee xamranay timaaye xisaabli ilaahay dhabanada waxajaay indhahaa ku xadayo markaan xeelad dhowraba waan xiisa bururaa indhahaa ku xadayo markaan xeelad dhowraba waan xiisa bururaa malaayigo xaqaaniya kama xadine quruxdii malaayigo xaqaaniya kama xadine quruxdii xubna kuu saameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa xubna kuu saameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa
dayaxaan xayaabiyo xuub kalaba qarino haddii la dhammeeyo xidigaha dhex joogow dayaxaan xayaabiyo xuub kalaba qarino haddii la dhammeeyo xidigaha dhex joogow raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn kii lagu xurmeeyo raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn kii lagu xurmeeyo xillidhaha habeenkii naftu kula xayaado xillidhaha habeenkii naftu kula xayaado waxaad xera ku leedahay xididada wadnaha oo waan kugu xamdiyayaa ah waxaad xera ku leedahay xididada wadnaha oo waan kugu xamdiyayaa
sida xurar cayntiyo xaramkii udgoona nuurigu xerayso qalbigayga xadhe sida xurar cayntiyo xaramkii udgoona nuurigu xerayso qalbigayga xadhe xagagaanu ciiro jacayl bay xambaaro ii kaa xidhxidhaye xagagaanu ciiro jacayl bay xambaaro ii kaa xidhxidhaye malaayigo xaqaaniya kama xadine quruxdii malaayigo xaqaaniya kama xadine quruxdii xubna kuu sameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa xubna kuu sameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa
xariirtii adduunke ifka lagu xurmeeye xoog laga abuure uur lagu xafidayo xariirtii adduunke ifka lagu xurmeeye xoog laga abuure uur lagu xafidayo isagoo xinjiraha xuub laga dilaaceen nafta lagu xadilayo isagoo xinjiraha xuub laga dilaaceen nafta lagu xadilayo xillidhaha habeenkii naftu kula xayaado xillidhaha habeenkii naftu kula xayaado waxaad xera ku leedahay xididada wadnaha oo waan kugu xamdiyayaa waxaad xera ku leedahay xididada wadnaha oo waan kugu xamdiyayaa
wax kastaba macaan doonay xisa igu abuurto xididada dhaqaaqiyo wadnahaad ku xidhantee xag kastaba macaanay codkii macaanaa ee fanaanada hibo maxamed hibo nuura waxaa ku lamaanaa fanaanka cabdi maxamed amiin warqadda ugu dambaysa ayaan soo qabanaya dhinacayga ku hartay ibraahimow waxa ay ka timid annagoo kale ah baa la yidhi abe cilmi xaashi iyo hooyo xalimo bulaale iyo cabdirashiid cilmi xaashi iyo axmed cilmi xaashi iyo fardowse cilmi xaashi cabdinaasir cilmi xaashi iyo shucayb cilmi xaashi iyo cabdifataax cilmi xaashi iyo maxamed cabdulaahi xaashi iyo deeqa cabdulaahi xaashi iyo caruurteeda deriye daahir bulaale iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo jamaal daahir bulaale iyo deeqa daahir bulaale iyo waxaa la yidhi mahado bulaale iyo saygeeda iyo muuse barkhad bulaale iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdulaahi barkhad bulaale iyo xaaskiisa iyo dayib cabsiye cawaale dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin hawada u marinayaan waa arooska iyo aroosadda xidiga iyo xidigta baa la yidhi jamaal cilmi xaashi iyo nimco daahir kaahiye arooskooda waxa uu ka qabsoomay baa layidhi magaalada boorama ee gobolka awdal waa habeenkii jimcuhu uu soo gelay marka waa shan iyo labaatankii bishan disembar ee sanadkan waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara oo bad khayr qabana kala hela reerkii lagu nastee lagu nagaado ilaahay ha idinka dhiga bay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa in ducadaasi ilaahay u aqbalo dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasho wuxuu naga soo gaaray aabe cabdi cusmaan caana qaybshe iyo hooye aamine shire buraale iyo cabdulaahi cabdi cusmaan iyo sayid cabdi cusmaan iyo muxidiin cabdi cusmaan iyo xaaskiisa iyo zaare cabdi cusmaan iyo saygeeda iyo mune cabdi cusmaan iyo hooyo weris cabdulaahi bulaale iyo faysal cusmaan axmed iyo cabdisamed cusmaan axmed iyo suleyqe xasan axmed iyo safiyo cusmaan axmed iyo dhammaanba waxay yidhahdeen qoysaska reer cabdi cusmaan caana qaybshe iyo reer cusmaan axmed waxayna hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay u diraan cabdiraxmaan cabdi cusmaan caana qaybshe waxay yidhahdeen canab cusmaan axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin guur qayrqaba ah inuu meherkaas idin horseeda ayaana bida kaga baryaynaa aamiin aniguna amiin ayaan raacinayaa waraaqihii dhinacaygana way ka dhammaadeen ibraahinow xaggaagana way ka dhammaadeen marka heesun baana dhex taalla dhinacaagan usoo tuuraya waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa heestan oo ay ku wada luqeeyaan fanaanka cabdinaasir macalin iyo aamina cabdulaahi iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan inta aan mar kale kulmi doonno waa caashi ibraahim caashucuud iyo ibraahim xasan daandure oo idinle sidaas iyo nabad gelyo
heeskaasi waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesa halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna hargeysa shirweynihii toddobaad ee dalladda ururada dhallinyarada somalilan ee sonio ayaa maanta ka furmay magaalada hargeysa warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariya
shirweynahan oo ah kii toddobaad ee qabsadaan dalladda dhallinyarada somalilan ee soonyo ayaa furitaankiisii waxaa ka hadlay gudoomiyaha xilka kasii degaya mubaarak ismaaciil taani waxaana hadalladiisii ka mid ahaa farxad weyn bay u tahay golaha lixaad inaan xilkii iyo mas-uuliyaddii aadna saarteen laba sano ka hor aanu idinku soo celinno isla maalintii iyadoo aanay saacad dib u dhicin waa arrin muujinaya qaangaadhnimo dimuqraadiyadeed qaangaadhnimo mas-uuliyadeed qaangaadhnimo xilkaasnimo iyo maamul wanaagga ee dalladda waa cashar iyo sunno wanaagsan oo aan barayno cid kasta oo jecel inay dalladda sooyo wax ka barato gaar ahaan xisbiyada qaranka oo aan jecelahay gudoomiyaashooda inala joogaan guulo waaweyn oo la taaban karo oo lagu majeeran karo mustaqbalka dalladda sooyo ayaa golaha lixaad soo hooyey ee maanta xilka wareejinaya guulahaas aan tilmaami karo waxaa ka mid ah waa hanka iyo hamiga ah in dalladdu yeelato hantiba guurta ah golaha lixaad wuxuu xaqiijiyey in la dhiso oo la dhammaystiro weliba dhismihii xarunta dhexe ee dalladda dhulkii markii la helay kadib waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen hoggaanka xisbiyada ucid wadani iyo kulmiye siyaasiyiin xildhibaano aqoon-yahano iyo xubno kale oo ka mida daneeyayaasha iyo aasaasayaashii dalladda soonyo waxaanay dhammaantood ugu baaqeen dhallinyarada inay ka fogaadaan waxyaabaha caqabada ku noqon kara horumarkooda ayay ka midka yihiin balwadaha qabyaalada iyo kooxaysiga shirweynahan oo furay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cali siciid reygal ayaa socon doona muddo laba maalmood ah waxaana muddada uu socdo lagu soo dooran doonaa gudoomiyaha dalladda hogaaminaya labada sane ee soo socda iyo golaha sare oo ka kooban shan iyo toban xubnood barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dalka swidhen kadib markii dab la qabadsiiyey oo uu gebi ahaanba basbeelay masaajid ay ku tukadaan soomaalidu oo ku yaala magaalada eskalestona ee dalka swidhen ayaa mar kale ay dibadbaxyo dhacdadaasi looga soo horjeedaa ay shalay ka dhaceen afaafka hore ee masaajidkaasi iyada oo ay socdaan baadhitaanno ay dowladdu ku ogaanayso ciddii ka dambeysay dabkan oo loo badinayo inay dadka geysteen haddaba sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay sheekh cabdiraxmaan faarax warsame oo ah guddoomiyaha guddida masaajidkan waxayna ugu horreyn weydiisay dabkaas dhacay iyo weliba ilaa hadda xaaladdu halka ay marayso
fadhigii ugu dambeeyey oo hadda maanta aan la kulanay mas-uulka magaalada iyo mas-uulka magaalada oo dabcan magaalada dowladeeda hoose maamula iyo booliska iyo shirkadda aan guriga kaga jirno o aan ka karaysanay ayaa maanta waxaan ballan la yeelnay markay saacaddu ahayd kowdii duhornimo xaqiiqadiina macnaha aada markii aan macnaha kulan la yeelanay annaguna aan guddi ahaan sii fadhiisanay lana hadalay waxay aada mataqaanaa uga muujiyeen inay ka xun yihiin arrinta dhacday dadka muslimiinta ah ee masaajidka mataqaanaa macnaha ku cibaadaysanayay weliba khaasatan waalaha soomaalida u badan arrintaasi arrin ayna raalli ka ahayn aadna mataqaana u farxun inay ahayd saasay macnaha ayaan ka wada hadalnay kulley wixii ad ka jawaabaya kulley laakiin arrimo dhowraan ka wada hadalnay markaas waa tahay bal baaritaano ay wadaan iyo cid la ogaaday tanaya waktigan inay dabkaasi qabadsiisay masjidka ma jirtaa ilaa hadda waa ku jiraan shalay horta waxaa la damiyey dabkii baa loo guulaystay in la damiyo masaajidka dhanna mataqaana waa dabooleen marka saaka aroortii ay ku bilaabeen saad og tahayn hadda maalmaha lagu jira maanta waa jumcay ahayd maalmo guudana lagu jira oo fasaxa layahay laakiin hawshii waa ku jiraan weli laakiin natiijadii ma soo bixin waxaase shaki aanu ku jirin oo booliska iyo dhammaan la caddaynaya in dabkan uu yahay dab la geystay oo macnaha lagu tuuray wax meesha lagu tuuray inuu yahay inuu ka bilowday adinka maamulkii masjidka maadaama aad tihiin cid aad tuhumaysaan ama warar hore idiin soo gaaray waxay doontaba ha noqotay ma jirtaa annaga haddaan mas masjid ahaan nahay waa jirtay marar hore oo daaqadaha ramadaantii oo kale mar daaqadin laga jebiyey oo mataqaana daaqadin laga jebiyey haddana kadib daaqadka in laga jebiyey oo macnaha marka wax hadda dad gaara oo aan hadda isleenahay oo macnaha aan ku tilmaami karnaa ma jirto laakiin de way u muuqataa way muuqataa masaajid ilaahay oo lagu tukanay weliba waktigii salaada lagu jiray qofka oo macnaha gubayey macnaha qof ay kulley cadaawad ku jirto waa way tahay macnaha gudihiisa ma ku sugnayd marka dabka uu qabsanayo masjidka horta anigu isla markaa maalintaas uu dabku dhacayay anigu magaalo kale oo jaarkaan aaday laakiin isla markiiba waa soo gaado habeennimadii xalay aan soo laabtay laakiin dadkii joogay oo mataqaanaa shaahidka aha ee la joogay ilaa maanta waa isla joognay masaajidkanaba aniga macnaha guud ahaan mas-uulka saa darteed aan mataqaana si degdega usoo gala xalay si aan ula kulanno magaalada mas-uuliyiinteeda oo aan arrintaa ugala hadalo maanta hortiisa dibadbax ayaa ka dhacay ayaa la leeyahay ma dadka soomaalida ah ayaa ku dibadbaxay hortiisa ee mise dibadbaxa maanta ka dhacay horta aasaaskiisa waxaa iska lahaa ee, urur ee, kasoo horjeeda dadka cunsuriyiinta ah ee wadankan iswudan degan oo dabcan swedishna u badan ee, dad kale oo ajnabi oo mu- ay ku macnaha ku jiraan arrintaasna arrin lasoo dhaweynayo oo dadkao dhanna ay rabeen bay ahayd Ee, soomaalidana waa kasoo qayb galeen dadka wadanka deganna waa kasoo qayb galeen wixii kale ee muslimiina ee marka iyaguna arrintaasi yani soo dhaweyna waa kasoo qayb galeen dad aada u badan oo saad ka arki doontaan ee ay jariidaduhuba soo saareen dad badan ayaa kasoo qayb galay khasaaraha masjidka gaaray dhismihiisa iyo burburka guud ahaanba wax lagu qiimeyn kara ma jirtaa lacag ahaan ha arrintaasi weli lama qiimeyn maanta markii aan la kulannay ee, arrintaasi waxaa dib loogu dhigay in ee, laga kulmo oo dib qolada guriga oo macnaha ka- sha- shirkada guriga iyo dhammaan laga fadhiisto welina lama qiimeyn laakiin waa la qiimeyn doonaa inaba ma laga ceemiyey aasaaska ama qaybaha masjidka wax un haatan dib looga qaban karo een in dhismo lagu bilaabo mise guud ahaanba wuu basbeelay Ee, masaajid guud ahaan waa gubtay sida sawirada ka muuqata keliya deyrkii macnaha keliya dhismihii guud ayaa ayaa mataqaanaa haray Een, macnaha waxyaabihii gudahoo dhan looxaantii wixii ku jira oo dhan ee gogashii ku goglanayd kutubtii maktabadii wax alaala dadkii macnaha marka xataa ee, ku tukanaya masaajidka ee, koodhadhkii iyo jaakadihii ay siteen waa ka tegeen dadku waa ka yaaceen iyagoon waxba aan ka qaadin marka wixii oo dhan waa ku gubteen ma garata hadda waxa aad ka filaysaan dowladdu maxay tahay marka Een, sida maanta een, ay caddeeyeen oo maamulka een, guddoomiyaha magaalada uu mataqaanaa uu caddeeyey een, dadka maamulkuna ay ku raacsanaayeen in masa in mataqaanaa meel oo la- macnaha la isticmaalo inay yacni ka wada fadhiistaan oo hadda marka sanadka cusub bilaabmo in inta hawshan laga dhameynayo in meel kale inay macnaha ay inayna siiyaan ay aada arrintaas way caddeeyeen
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan faarax warsame guddoomiyaha guddida masaajidkan la gubay oo uu warramayey sahra cabdi axmed galabnimo wanaagsan dhegaystayaal gebagabada idaacaddeenna galabnimo ayaynu sii maraynaa xuseen barre aadan oo barbarkayga midig fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu doorka roona mahadsanid ismaaciil wararka ka imanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in magaalada ceel waaq lagu qabtay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa ururka al-shabaab sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa sakariya ismaaciil xirsi waxaana uu ka mid ahaa saraakiisha ururka al-shabaab ee lacagta abaalmarinta ah madaxooda la kordhigay taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gedo jenaraal cabaas ibraahim gurey ayaa v o eda u sheegay in saaka ka war heleen guri uu ku dhumanayay sakariya ismaaciil kadibna ay soo qabteen dhegaystayaal intaasna waxay naga eg idaacaddeenni galabnimo xuseen barre aadan ana iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.